wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland oo isweheliyow agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qalab muhiima ka wareejiya maamulka xarunta xanaanada doorada ee magaalada kismaayo xaliimo cali maxamed oo ah maamulaha xarunta laka xanaaneeyo doorada iyo waybank mahadnagtay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland weynaya sheegtay in baahi badan yo qaban wasaaradaniyo ku fadaayan inay kaalmayta kolka u horeysa alle subxaana watacaala ayaa iskale mahad dhammaanteed allihiina haysiiyey dhammaanteen isuguna keenkeenay maanta meeshan waxaa mahadda labaad inuu celinayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhammaan wasaaradda iyo shaqaalaheedaba waxaan u celinayaa mahadda saddexaad maxayda ii sheeg hay-adda efso efsa duq waan ahayo wabsi insha allah oo noo keeneen maanta deeqdan maxay ahayda ii sheeg qalabkan aanu ku dhashan lahayn digaagta inkubeetaro saddex ah iyo maxay ahayd dayactirna loo dayactira guryahanagii aada baan ugu mahad celinaya iyagana dhammaantood maadaama wasiirkii iyo nala joogan hay-adda afso waxaan leeyahay waxaa meeshan nagu yaro maxay ahayd dhibaatihii caqabada naga haystaan guri la-aan baa noogu noogu badan guryihii aanu digaagta gashan lahayn way nagu yaryihiin waxaa kale oo nagu yaro iyadana maxay saddexdan kumbeetar aan kicin karin annaga hal kumbeetar bay noo kicin karan saddex kumbeetar waxaan noo kicin karin maxay ahayde soolarada iyo maxay ahayde bateriyada noo yaalo labadaasaa dhibka ugu weyn baahiyo fara badan way jiraan laakiin baahiyada hadda ugu badan waa labadaas ina laga caawiyo in aada ugu baahnaan lahayn wasiirka wasaaradda xanaanada hoola dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali iyo bogaadii maamulka xarunta laka xanaaneyo doorada weynuu sheegay in lagu baahaya inyo bulshadu waltaraan weynay noo tahay inaan soo gaarsiino maanta qalabka noocaan ah oo kubeetaraha ama lagu soo saaro ukumaha si qaab casriyaysan loogu soo saaro wasaaraddu mar kastaba waxay xooga saaraysaa sidii dadka soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha shaqo abuur fiican ugu sameyn lahayd muddo ayay shaqaynaysay xaruntan waxayna u baahan tahay kolley aan ka dhegaysanay hadda maamulkii meesha joogay in baahiyo kale ay jiraan baahiyahaasna wasaaradda insha alla si deg dega ugu jawaabi doontaa waxaan ka codsanaynaa hay-adda afsi marka hore annagoo umahad celinayno shaqooyinkii wanaagsanaa ay nala qabteen haddana baahiyaha kaloo taagan oo dhegihiin aad ku maqlayseen inaad si deg dega noogu soo jawaabtaan wixii aad ka jawaabi kartaan inta kalena wasaaradda insha allah hay-adaha kaleoo la saaxiibka ah ayay raadin doontaa mar kastaba annaga waxaan rabnaa in la gaaro xal waara waxa la yidhaahdo durable solution aan u baahannahay qofka markii la caawiyo waa in isaga hore u dhaqaaqo laakiin in maalin kasta lagu soo noqnoqdo oo shalay waxa laga caawiyey beri laga caawiyo beri kale laga sii caawiyo ma soo dhaweynayso wasaaraddu sababtoo waxaan u baahannahay mar kastaba qofka markii la caawiyo isagana ummadda inuu caawiyo runtii waa u mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo tiimkeeda oo shaqo wanaagsan ka qabtay muddana usoo dhabar adeegay shaqada ay qabanayeen